kulanka kulan caadiya oo aan xog wareysi kula yeelinayno wasiirka isagana uu xog wareysi nasiinaya ayuu ahaa wuxuuna ku saabsanaa xaaladaha maanta ka jira dalkeena oo aada la socotiin dhinaca amniga hadde waxa weye wasiirku iyo wasaaradaba wixii ay qabatina waa noo sheegay wixii hadda uqabsoomay wixii aan uqabsoominba iyo wixii hadda ay ku tala jiraanba waxay wuxuu wasiirka noo sheegay inuu dadaal badan uu bixinayo habeenii maalina ay wasaaradda shaqaynayso uu noo sheegay in lagu kalsoonaada amniga hadde dalka kan an dal kale ma lihin dalka aan leenahay waa kan amnigiisii in lagu kalsoonaado isagana uu fafaalo loo kalsoonaan karo wasaaradda iyo iyo xubnaha ugu sareeya wasaaraddaba ay muujin doonaan shaqo dheeraad ay qaban doonaan ayuu noo sheegay hadda annagana xogta aan weydiinay waxay waxyaabaha kasoo kordhay dililkii laga geystay baaritaanadii la waday wuxuu noo sheegay in dad badan la qabqabtay oo shabaab ah shabakadooyin badan la la fashiliyey waxyaabaha kale oo aan ka hadalnay waxaa kamid ahaa in bal sida hadda xilligaa la jooga loo sugi karo amniga baarlamaanka iyo xubnaha xildhibaanada insha allahu dadaal weyn ayaa la gelinayaa xildhibaanada baarlamaanka markii uu furmaayo dadaal badan oo xildhibaanada ruuxooda ay ka qayb qaadan doonaan ayaa la sameynaya insha allah anadiimaa nuuca nuucaas ay ahaanaysa laakiin waxaan soo afgaranay ayaa yar oo ay xildhibaanada soomaaliyeed kalsoonaan doonaan insha allah waana waan la arkaya sida aad sheegtay haddii laga hadlay dilalka mudanayaasha baarlamaanka loo geysto oo xildhibaan shaqaadan madeer oo ugu dambeeyay oo jimcihii muqdisho lagu toogtay qaabka looga hortegayo dilalka xubnaha baarlamaanka loo geysto maxaa la ysku raacay dhimashada iyo dhaawaca loo geysanayo xildhibaanadu cadowgu waxay doonayaan in baarlamaanka soomaaliyeed ay argagax geliyaan baarlamaankana waa udub dhaxaadkii tiirkii dawladda ay soomaaliya ku taagneed waa baarlamaan la-aan dalkeena waa baarlamentary dawladda ka jirta baarlamaanka waxay aaminsan yihiin waxaa baarlamaanka hadii loo la cabsi geliyo ama uu baabao sida iyaga ay rabaan in dalkan dawladla-aan uu kusoo dhacayo marka arrimahaas anagu horta marka u wareysa caqiida ahaan waxaan aaminsanahay inaynu shabaab la dili karin rabbiga subxaanahu watacaala qofkii tiisa gasho bes ayaa iyaga sabab looga dhigaya oo kow horta marka u wareysa cabsidaas annaga nama hayso haddii aan nahay xildhibaanada soomaaliyeed guud ahaan laakiin haddana rabbiga subxaanahu watacaala wuxuu na faray dadaal waan dadaalaynaa cadowga dimidaabyada ayna damacsan yihiin annaga waa ka feejiganahay insha allah waxaana la arki doonaa xildhibaano lasoo weeraray oo kuwii soo weeraray iyaga dilaya la arki doonaa insha allah sida aan rajada aan qabno wata horey baarlamaanku wuxuu u meel mariyey in xildhibaanadu ilaalo gaar ah loo sameeyo oo xildhibaan kasta laba askari oo ilaalisa loo sameeyo welina waxaa socda beegsiga mudanayaasha baarlamaanka qaabka ugu habboon ee hadda kulankiina aad kaga hadasheen ee xubnaha baarlamaanka loo badbaadinayo muxuu noqonayaa xildhibaan daahir
waxaasoo dhan waa isku soo qaadnay waana isa afgarannay waxaan ku yidhi xildhibaanada hadda wixii ka dambeeya haddii iyaga amnigooda ay walwal qabi jireen ayaga ayaa amni sugidda ka qayb galaya insha allah taas macnaheedama waxaa ula jeedaa xildhibaanadu ilaalo badan ayay samaysanayaan waa samaysanayaan ha wa waana is ilaalinayaan insha allah hadda ilaa iyo shan xildhibaan ayaa magaalada muqdisho lagu dilay oo baarlamaanka ka tirsanaa taas dareen ceenke ayay ku abuureysaa xubnihiina baarlamaanka habay yaraatee walaalle anaga wax cabsigelina oo shaqadahay naga hor joogsanayo uma aan arki karno inay nagu beeri karto waxaanu keliya aan aan aaminsan nahay inaan waayno shaksi qaali nagu ahaa in aan waayno shaksi aan wada shaqayn lahayn oo kuleegayna ahaa inaan waaynay waan dareemaynaa laakiin inay shaqada naga haka karaan shaksi ay dileen oo hadde shaksigu waxa weeye tiisaa gashay shabaabna waa kuu sheegay ma aaminsina caqiide ahaan inay shabaab wax dili karaan laakiin asbaab waa looga dhigi karaa qodaxa oo ku muddo ayaa asbaab lagaaga dhigi karaa laakiin waxaan ku eri anigu haddii aad ifahantay waxaaba yaraatee wax shaqadayna naga hakin kara oo na cabsi gelin kara anagu kama soo qaadayno mana ka yeelayn midna ogow xildhibaan shan xildhibaanaa la dilay booskoodaba tobanka bishi markii baarlamaanka oo furmayo september tobankaba waa shantaba waa buuxaan iyo wixii kaloo tooda ay gashoo dhinta waa la buuxinay laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta soomaaliya baarlamaanka u ah haba yaraatee walaale marnana waa koombo beegan oo badar uu ku jiro oo aan baroobeynin waayo marka shabaab waa daalayaan shaksi incident ayaa asbaab ay unoqonayaan oo ay ku naartegayaan lagu korqabanayaa raadkooda la helayaa waxyaabaha ay damacsi yihiin oo dhan markii ayaga inta la qabto labugdhabaa laga ogaanayaa marka anigu waxaan u arkaa istraatiijiyada hadda shabaabka ay nooca ay ku dhaqmaan nuuc ayaga soo gaabin kara cumrigoodaan u arkaa ee ma aha nuuc soo biradan kara dowladnimada soomaaliya ugu dambeyntii waxaa jira qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka oo walaac ka muujiyey ammaanka caasimadda oo sheegay in sidaan haddii ay tahay aan lagu sii shaqayn karin adiga marka aragtidaada maadaama ma jiro ma jiro ma jiro mana maqlin xildhibaan yiri ma ku shaqayn karno hawshaan iyo xaaladaan jirta xaaladan iyo xaalad ka xun ayaan u bareernay waad ogtihiin haddii aad dalka aad ku sugneed meesha madaxweyne xafiiska madaxweynena uu fadhiisto ayay ahayd waxay asaastay dadka meesha hadda masaajidka ka dhisan yahay ayay ahayd waxay dad nagu dhaawacmeen oo cabad wiifta ah oo ay shabaab fayskooda kasoo rideen marka xilligaa shabaab isqarinayo magaalada wax wareegeysanaya oo nolosha iyaga cariiri ku noqotay annaga maaha xildhibaanada soomaaliyeed wax ka carara ninkii ka cararana hadda xaq wuxuu leeyahay oo aan awoodin inuu ku shaqeeyo xaq uu leeyahay inuu hadii u doono iska casiro waayo booskiisi waa lasoo buuxinaya meeshii markii lagasoo doortay aan lagasoo dooranaya marka waxaasoo dhan uma malaynaya xildhibaan soomaaliyeed inuu leeyahay kuma shaqayn kari xiliyidan annaga waxaan ku yidhnahay naftayna waxaan u hureynaa oo aan marnana cabsigelin nagu aanayni ina ummadayna aan u shaqeyno afartan sano oo ayna doorteen